shirkan jaraa-id oo wuxuu ku saabsan yahay aynu isu saxaafadda sida deg dega ah saaad ogsoontihiin basaakay halkan waxaa lagu qabtay shir jaraa-id oo lagu caddaynayay in mooshin ka dhan ah guddoomiyaha golaha shacabka laga keenay oo kalsoonida loogala laabanayo waxayna soo gaaray marka maantay gelinkii adiga xilliga duhuradii shir in la qabtay oo arrintaa looga hadlayo dalkaygii saad ogsoontihiinba wuxuu leeyahay sharci wuxuu leeyahay xeer dastuur baa inoo yaalla waxaa inoo yaalla xeer hoosaad aynu ku wada dhaqanno oo runtii ay qasab tahay qof walba inuu hoggaansamo dalka joogo gaar ahaan baarlamaanka soomaaliyeed waxaa kala bixiyey xeerka ay qorteen xeerka ay ansixiyeen laba boqol toddobaatan iyo shan lagu ansixiyey marka wixii maanta runtii dhacay oo shirkii guddiga joogtada lagu baaqay oo aanan xeerka iyo sharciga meel ku waafaqsaneen insha allahu tacaala waxay inoo dulmaraya qodobadii sii yihiin u dulmaraayo walaalkay xildhibaan cabdi cali guddoonka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan shacabka soomaaliyeed iyo cid kasta oo fiirsanaysa aan u sheegaynaa inay ihaano ku tahay aqoonta inay ihaano ku tahay sharciga inay ihaano ku tahay in lagu tanto isbaaro siyaasadeed loo dhigto xukuumadda iyo golaha shacabka annaga waana la eedeeyaa golaha shacabka maalin walba waxaa la yidhahda yaa idinla xisaabtamaya annagaa isla xisaabtana sharcigeennaana iskula xisaabtanaa waxaan qorannay wakti aan la ogeyn cidda ku xadgudbi doonta sharcigaan sharcigaanana kala ilaaliya guddoonka guddoomiye maxamed cismaan jawaari guddoomiye uma ahan golaha shacabka inta uu ka imaanayo uu xukunkan ka dhacayo ama uu maxaa la yidhaahdaa uu ka guulaysanayo mooshinkan uu ka jabinayo oo doodiisu ay ka furmi doonto golaha shacabka guddi joogtana go-aan kama gaari karaan arrintaasna waxay xoojinaysaa ihaanada uu ka galay waxaana u diraynaa baaq laba boqol todobaatan iyo shanta xildhibaan inaad nala aragtaan akhrisaan xeeroosaadka qodobkiisa toddobaatan iyo shanaad farqada saddexaad qodobka sagaalaad farqada labaad qodobka sagaalaad farqada shanaad oo si fiican u qeexaya sharciga kala sarraynta iyo cidda awoodda uleh inay wax samayso
maanta kuwii shalay ku doortay ayaa kalsoonidii kaala noqday in la xisaabtamo oo aynu ku kala badino laba boqol toddobaatan iyo shanta hortooda ama ama aada sidaa ugu weydana wax weyn ma aha waa inaad ku kalsoonaataa kuwii shalay ku siiyey weeye kuwa maanta kaa keena ee yidhi waanu kaala noqonnay waxaan leeyahay hadal badan meeshaan ma yaallo xaq maaha in maaragtay mooshin la keenay kalsooni kala guddi joogto horteed lagu furfuro wax sharci ah maaha guddoomiye sharcigaha ku tuman